عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التقاضي والملازمة في المسجد awaatii masjidka ay noo socotaa aan kuba jirnaa markaa wuxuu yihi musanifku raximahu llahu tacaala baabu taqaadi hada kani baabu bayaani taqaadi ama baabu bayaani xukmi taqaadi wuxuu u baabaysan yahay bal caddayntii la caddaynayay gudasho ama dalab layskaba dalbo dayn laysku leeyiyo gudasho dayn gudasho dayn layskaba dalbo oo iyo walmulaasamati malaasamo filmasjid masjidka dhexdiisa waa ruuxii oo la laasima qaantaad ku lahayd ood ka tegi weyd oo tidhaa inaad xaqii siinayso dee kaamaba tegayo bal markaa taas masjidka dhexdiisa xukumkeedii buu baabaysan yahay bal xadiid baa inoo soo socdo kolle uu soo celcelin doono taqaadiguna waxa weeyaan waa mudaalabatu lghariimi bidayn wey waa ruuxii qariimkaa ee deynka lagu lahaayoo la weydiisto dee inuu deynkii iskaba bixiyo oo uu ruuxii lahaa uuba gudo taas baa taqaadigu yahay in mulaasamaduna waa ruuxii dee khasmiga ahaa ama ciddiisaa qariibka oo kale oo laga tegi waayo dee si bal xaqii loogaba qaato bal haddaba taas masjid dhexdii hadday kaba dhacdo arrinkaas oo lagulaba yimaado maxaa xukumkoodu yahay xadiidkan kuba arki doonaa lafdigan filmasjidna labadoodaba waa ku tacalluqaya xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qaala xadaثna cثmaan bn cmar qaala akhbarana yunuس can الزhriy can cabdالlahi bni kacb bni maliki can kacbi anahu taqaضى sanadka waxaan filaya intiisa badan waan soo aragnay cuثmaan ibni cumar ibnu farisna waa nin asalkiisii hore reer bukhaare ahaayo oo hiqa ah oo dadka atbaacu taabiciinta ugu dambeeyaan filaya isaguna inay noo horeeyo kollay kutubta lixdaaba ku wada sugan waa laga yaabaa cabdullaahi ibnu kacb ibni maalik inaynaan hore usoo marine laakiin de waa isaga un maahe ilaa dhowr weeye malaa saddex iyo ilmo kacaboo ruwaadda kaba midoo meelo kalena inooguba iman doona guud ahaanna waxaa la yidhaha ilmo kacab nin daciifi kuma jiro ilmo kacab oo dhan waa hiqaad weeye dadka ilmo kacab guud ahaanba haddaba kacb ibnu maalik baa wuxuu yidhi aabbihii kacab buu kaba warinayaaye cabdullaahine annahu kacab taqaadaa ibna abi xadradin dayna wuxuu ka dalbay inuu u gudo oo uu weydiistay guditaankii dee uu deynkii dayn uu ku lahaa in abi xadrad nin laydhaa magaciisa cabdullaahi ahaa taqaadaa macnaa wuxuu ka gutuu weydiistay inuu u gudo oo uu siiyo in ibna abi xadradin in abi xadrid daynan dayn uu kuba lahaa deynkaasoo kaana lahu isaga u sugnaa calayhi korkiisa filmasjidi masjidka dhexdiisa macnaa masjidkii bay ku kulmeen markii uu arkay buu weydiistay inuu deynkiisii siiyo uu kuba lahaa isagiina malaa dee markaa inaanu hayno waa suurtagal fartafacat waxa kor noqotay aswaatuhumaa dhawaaqyadoodii macnaa dee waa laba ninoo wax isu sheeganayay kolley saaxib alxaqna maqaal waa leeyahy si uu rasuulka ilaahay ba yidhi inna lisaaxibi alxaqi maqaalan uu yidhi adigu dhawaaqoodiibaa hadalkii ay isu celcelinayeen kor noqday masjidkiina way joogaan xataa samicaha ilaa aswaadoodii maqlay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay walxal huwa fii beytihi isagoo gurigiisa ku sugan oo gurigii buu joogay dee waa masjidkeena dhinaciisuu kuba yaalay gurigu fa kharaja waa soo baxay oo ilayhimaa xaggoodiibuu u soo baxay waa soo socday oo gurigii buu ka soo baxayaa dee masjidka kadinkiisu may aqalka kadinkiisuna waa jidaarkan masjidkunbuu kuba yaalaa xataa kashafay ilaa uu fayday oo uu sarow qaaday sijfa xujratihi xujradiisa daaheedii kolley waa kadinkan masjidka uu ka soo baxayaa daah ka laalaaday daahii buu sare u qaaday sijfiguna waa dee markaa sitriga uun taas baaba la ydhaa barhkood baa se halkan sharaxa kuba sugan in waxa weeyaan sijfiga ay kuba fasiraan bal maalan sandee sharax uu soo naqlinaya shaarixu axadu darafay sitri lmufaraj macnaa haddii sitriga uu kala dilaacsan yaho laba jeexoo dee laysu geeyo yahay dhinac ahaan ayaaba sijfi laba yidhaaba yidhaaheen bal adigu waa sitrigiiyo daahi meeshaa sudhnaa ka laalaaday ayuu sare u qaaday rasuulkii ilaahay fanaadaa uu dhawaaqay oo wuxuu uhi yaa kacbu kacabow kolley kacab baana dhawaaqaysu de waa saaxib alxaq oo la arkaa inuu kaba sarreeyey kii kale ama dee hadalkiisu taagtaagnaa qaala wuxuu yihi markaa kacab labayka yaa rasuula allah qaala rasuulkii ilaahay baa wuxuu ihi dac daji oo dhig oo rid min daynika daynkaaga haadaa haadaada waa wuxuu ishaaray qadarkii uu rasuulkii ilaahay waa sulxi ahaan maha xukumu kala xukumayo dee sharaa'iddii xukumku meesha kuma dhammo wuxuu dhegaystay iyo dee bal taasi may jirin laakiin waa sulxi iyo heshiisiin iyagoo bal matalan dhexdoodii u galay eh iyo dhexdhexaadin weeyaane dac deji min daynika daynkaaga bal waxaad ka ridaa ood kaba daysaa haadaa qadarkaa waa uma ay ilaahay u ishaarayo ishaaradana maxayd ay shadra waa nisf macnaa ishaare mufiima ah oo ay isla fahmay uu fahmaye isagu ayuu ishaaray walow uu hadalkiisu dac min daynika uu yidhi laakiin qadarkan uu leeyahy iska daa oo ka saamaxoo ka rid ayuu u ishaaray dee wax ishaaro keenaysa inuu u jeedo kala badh oo badh tuur ayuu yidhi qaala markaa kacab wuxuu ihi laqad facaltum waan falay yaa rasuul allahi rasuulkii ilaahayow qaala markaa wuxuu ihi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo la hadlaya ninkii kale qariimka ahaa qumkac oo faqdi haddaba kol hadduu kala badh ka tegay dee la ysuguma darayo inuu daynkiisii kala badh tuuray iyo in la yidhaha sug haddana inta kale la ysuguma darayee intaas kol hadduu riday imika wixiisii siiyo daynkiisii markaa u gud oo iska bixi daynkii ee labadoodii wadiicadan ama riditaanka nisfiga uu tuuray iyo la ysuguma darayo dee bal maalan iyadoo dee ay haddana la ta'jiiliyo la ydhaha waqti kale haddaba qeybtaa kalena kaba suge qum faqdi alxadiid kolley dee abwaabtiisii u munaasibkaa waa inooguba imanaya oo kolley sulxiya meelihiisii taas waa inooguba imanaya waanu soo celcelin doonaa imika halkanse dee waxaa inooguba sugan labadan saxaabi masjidkay dhex joogeen waxbay isweydiisteen dayna iskuba lahaayeen in walow mulaasama halkan aanay inoogu sugnayn lafdigan oo dee intan ay isweydiisanayeen bay wada joogeene mulaasamo kale aanay lafdiga inooguba sugnayn bal horta daynkii way isweydiisteen oo taqaadigii waa ku suganyay iyagoo masjid dhexdiisa jooga xagga mulaasamadana kolley xadiidka mar dambuu soo celin doono ayaa bal waxa weeyaan oo lafdi dambe o sheekhu raximahu llahu tacaala inoo keeni doono baabu sulxi ayaa waxaa ku sugnaa markaa uu la kulmay cabdullaahi bni abi xadrad baa ninka la odhanayee kacab ayaa falaqiyahu falazimahu waa lafdi dambeeya kaas buu ishaarayaa horena waynu u soo aragnay kolkool markaa tarjamada inuu ku soo daro xadiidka waxyaalo kaba mid ah oo ama riwaayo kale ku yimi ama alfaadihiisa laakiin markaa aanu soo aroorin taas oo bal maalan uu kuba soo daro tarjamadii lafdigaa mulaasamadu xadiidkan meel dambe uu keeni doono bal awaabtii si aada usii munaasibka ahayd bay kuba sugan tahay bal markaa indee arrinkana kol haddii rasuulkii ilaahay waqtigiisii ay dhacday uu soo baxay iyagii dhexdhexaadiyey unoo bal sulxi uu kuba dhex galay kumu inkirin taqaadigii uu masjidka dhexdiisa wax ku weydiistay mulaasamadii kumuu inkirin bal dhawaaqoodan dee saro kacay malaa dee xad aada u markaa dee malaa mutafaaxishana ma ahayne tii kumuu inkirina waa kanuun isagii iyagii dhex galay ee bal arrintii dhammeeyey ee ku dhammeeyey sulxigan kuba dhammeeyey taasna markaa maxay inoo keenaysaa oon kaba qaadanaynaa shaqsuu u dhigtay oo dee jawaaska arrintani ay bannaan tahay dee iyadoo iibkii iyo dee shirihii la nahiyey tani la mid maaha waa maal jiray xifdigii iyo ilaalintii oo dee waa wax loo baahan yahay ruux dee bal maalan masjidkii dhexdiisii wax ku weydiisay ciduu deyn ku lahaa jawaaskeed xadiidka waa inooguba sugan yahay dee mulaasamadana waa taan leenahay lafdi kale lafdigan buu kuba markaa xadiidkan duruqdiisa kuba yimi waxyaalaha kale xadiidka inooguma suganna waa waxay tahay ishaaradan imaka rasuulka ilaahay muu hadlin qeybta dambe ee uu ishaaray ishaaradni ishaare mufiimay ahayd waa kan isagiina kuba camalfalay ruuxu karaya inuu hadlo karayaba hadduu ishaare mufiime a laba yimaado oo wax lagama fahmayo iyadina in la ictibaarinayo dee horena kitaabulcilmi baynu usoo marnayo bal ruuxii taas iyadoo wax la weydiiyey saa kuma jawaabay madaxo ululayo taas horeynuuba soo marnayo hadday fatwo tahay iyo hadday wax kaleba tahay ishaaradii markay mufiimo tahay bal in la ictimaadsan karayo oo dee waxa weeyaan wax lagu dhaqmi karayo lagu camalfali karayo ay tahay taasna xadiidka way nooguba sugantay de arrintan kale ee rasuulka ilaahay eehna waa shafaacadan uu isaga iyagii kuwa dhex galo iyadana bal madluubnimadeed xadiidka way nooguba sugan tahay arrinta kale kuba suganna rasuulka ilaahay albaabkiisii koleyna de albaabkii haddii imaka mala waa kan daahiya waxyaalahaasa kaba laalaaday taasoo kaleo dee arrintaas iyadna jawaaskeed bal way ku sugantay kolley iyadoo dee mala waxyaalo kale meelo kale ay kitaabka kuba iman doonaan walow aanu lafdigaa dhiganna markay albaab tahay iyo meel furan oy dhici karto nadarkii dadka uu kaba xijaabayo waa mid marka aanay meeshu dee ahayn meel furanba aanay ahaynoo wax dee bal maalan lagaba laalaadiyo bal taasna waxaa laga yaabaa in laba kala qaadi karo markaan eegno waxyaalo yimi bal imanka horta dee albaabkii iyo wixii lamidkaan daaqadii iyo meelaha nadarka dadka xijaabaysa dee wax nadarkii dadka qarinaya marka uu meesha furan tahay haddii lagaba laalaadiyo jawaaskeedna xadiidka way nooguma sugayeen baabu kansi lmasjidi waltiqaadi alkhiraqi walqada walciidaani adakani baabu fadli kansi lmasjidi masjidkoo la xaadho fadliga uu leeyahay baabkiisii weeye iyo waltiqaadi alkhiraqi waa jamcu khirqatin waa haylayaasha iyo dee marooyinkaa googa-aya wixii laba midka ahaa ee dhici karta inay kuba dhacaan qaaditaankiisa la qaado iyo walqada waa waxyaalaha iyaguna asalka hore alqada waa saxarkii iyo waxyaalaha ama isha ku dhaca ama sharaabba kuba dhaca waxaa yar ee dee kollay ishiina ama saxarkii il kuba dhacaya ama sharaab kuba dhacayay taas baa asalka hore alqada yahay in jamcu qadaatina weeye waxaana qadaadkaqadaadahan imika maqsuurkaana aqliyay kuba sii jamciyaan oo bal taasay luqaadta lakiin wuxuu leeyahy shaarixu imika halkan ama sheekhu waxa laakiin loo isticmaalay fii kulli shayin yaqacu fi lbeyti wagayrihi ida kaana yasiiran wax kastoo aqalkii iyo dee masjidkii waxyaalaha ku dhacayo oo umuurahaas jajab qorigjabay daraftii haba noqoto waxyaalo kalaa haba noqotay marka uu wax yar yahay ayaa looba isticmaalay waana ta loo jeeda imika halkan oo cayni baa wuxuu yidhaha markuu qabanayo halkan waxaa loogaba jeedaa kisaru lakhshaabi walqashi wanaxwi dalik qoryahan dee waataa aynu aragnay masjidkuba saaqafkiisu wuxuu allaamaha nakhiish oo kale markay engegaan waxyaalaha kasoo jajabaya iyo waxyaalahaas haddaba kisarta akhshaabta iyo wax laba mida ayaa loo jeedaayo masjidkii kusoo daadanaysa kuba dhacaysa kuwa haddaba ururinteeda walciidaanna waa jamcu cuudin weeye oo bal maalan waa qoryihii iyo waxyaalahaas masjidkii lagaba qaado laga nadiifiyo bal iyadna fadliga ay leedahay ayuu baabkiisi yahay koleyna xadiid tirmidi ama abu daa-uud iyo ay wariyeen baa waxaa kuba sugnaa rasuulka ilaah inuu yihi waxaa lay bandhigayba ujuurta iyo ummadayda macnaha camalada saalixay ajriga looga qorayo ummadaydi oo markaa waxaan arkay oo ka mid ahayd alqadaatu maalan waa alqadaat waa saxarkii waxyaalahaasoo dee masjidkii lagaba saarayo macnaa camalkii saalixa bay kaba mid tahay waa shay mudan oo dee markaas kansigan iyo waxyaalahaas masjidkii laguma nadiifinaya bal haddaba fadligeedu baabkiisiiyaan xadaanaa sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can haabiti can abi raaficin can abi hurayrata ana rajula aswada aw imraata sawda koley sanadka walaa aburaafic waa isna suurtagal inaynu soo maray abu raafic waa nin taabicioo taabici weyno dabaqadii saxaabada uun kuba xigtay ah oo magaciisa nufeyc laba yidhaah laakiin kunyadiisan buu kuba shuhuroobay aburaafic asaa'iq malaa dee xullidii waxaa nin kolley waa mawaalidii nin xullidii waxyaalahaasna malaa kaba shaqeeyo saasbaa asaa'iq ay uba timee magaciisa nufeyc baa la yidhaah kunyadiisan buu aada uguba shuroobay waa nin reer madiinaha markii dambe basro degay oo hiqa oo aada u idqaan badan oo dee taabiciintii dabaqadii ku dhoweyn ama dabaqada labaad ee saxaabada dabaqadii soo raacaysuune taabiciintii kuwii ugu waaweynaan weeye ninkaas baa abu hureyre ka warnaya abu hureyra wuxuu hi ana rajula nin aswada madow aw imra'atan haweenay sawdaa'a madoobayd shakiga thaabit lbunaani oo xadiidka abuu raafic ka wariya xaggiisa uu kaba dhacay bal nin madow amase haweenay madow taas waayo thaabit albunaani isaga jamaaco kale ay halkan kaba wariyeen abuu raaficna waaba suurtagal waxaana inoo dambaysa lafdii dambe oo inoo imanaya bal dee casharka caawa kuba sugan walaa uraahu ila imra'atan waa riwaayada iyadna weliba xamaad riwaayadiisun waxaan u malaynayaa un haweenay inay ahayde bal aimo kaloo xadiidka warisay shaki dariiqooda kumuu sugnayn waxaana kuba sugnaa haweenay inay ahayd sida riwaayada ibnu khusayme uun haweenay madoobeyd oo masjidka xaari jirtay bal maalan barhkoodna magaceedaabay soo naqliyeenoo ama kunyadeedoo umu mixjan in laba odhanaye bal shakigu riwaayadeenna ha kuba sugnaadee waxa inoo raajixa haweenay inay ahayd haddaba ana rajulan sawda aw imra'atan sawda kaana waa marka rajulan kaba dhigno ayaa wuxuu aha yaqumu mid xaadha almasjida masjidko waxaa xashiishkaiyo waxaa kuba daatiya waxaasuu kaba urinayay yaqum waa tan alqumaama xashiishka laba idhaaho alqumaama markaa dee wuxuu uu suulinayay weeye qumaamadii buu masjidka ka nadiifinayay oo uu kaba suulinayo yajmacu lqumaamata wahiya alkunaasa markaa fumaata ninkii ayaa dhimatay bal waana waxta aan leenahay haweenay bay ahaydba fasa'ala nabiyu sala allahu calayh wasalam canhu rasuulka ilaahay baa weydiiyo dee rasuulka ilaahay baa tabay markuu arki waayey ayuu yihi dee shaksiga caynkaas ahaa xagguu maray faqaaluu waxay yidhaheen maata uu dhintay qaala rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh afalaa aadantumuunii bihi ma i ogeysiisaanoo kol haddii uu dhintay san aaskiisa uga qayb galo maxaa ii ogeysiin weydeen kollayna sida riwaayaadka xadiidka iyo duruqdiisa kaleba inooguba yimi laftii inoo dambeeya ah dee waa ruuxaas kollay xaaladiisu taas ba ahayd habeenna way ahayd waqtiguu dhintay rasuulka ilaahay waa hurdo waxay diideen waqtigaa inay rasuulka ilaahay soo kiciyeen isagoo dee iyada ruuxanna aanu saxaabadii waaweynayd oo dhici karta ay bal uma kicin lahaayeen aanu ahayno laftii baa inoo dambeeya fa xaqaruu sha'na waxaa kaloo iyadana ibnu khusayme riwaayadiisa kuba timi habeenimuu dhintay fa karihnaa nuuqidak inaan ku toosino ayaanu karahnay taas bay yidhaaheen markaasaa rasuulka ilahi wuxu uhi dulluunii itusa calaa qabrihi aw qaala qabriha koley haweenina way ahayde laakiin shakigii baa inoo socda bal qabrigeedii itusa buu yidhi ama qabrigiisii way soo kaxeeyeenoo fa ataa waa yimi qabrahu fasallaa calayhi waa ku tukaday ama haweenaydii buu ku tukaday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal xadiidka dee kolley kansigan masaajidii la xaadhayo fadli weynuu leeyahay waa kuba sugayo rasuulka ilaahay haweenaydan wuxuu uba tabay bal qabrigeedii iyadoo lagu tukadoy saxaabada ay kuba tukadeen oo madiinana ay laba joogtoon salaad qaa'ib iyo waxa aan ahayn uguba tukaday waa camalkan wanaagsan ay laba imanaysay ee u qumaysay oo ah masjidka nadiifintiisa bal taas bay ahayd oo markaa fadliga tandiifulmasjid xadiidka waa inooguba sugan yahay waxaa jirtana halkan muslim imaamka uu la wadaagsaday bukhaari uu la wadaagsadoo labada sheekhba xadiidka way wariyeen ziyaadana weliba dariiqan xamaad ziyaada muslim kitaabkiisa ku sugnayd inuu rasuulku yidhi ina hadihi alqubuura mamlu'atu dulmat calaa ahliha waina allaha yunawiruhaa lahum bisalaatii calayhim qubuurtani dee waa dhulkaa madow weeye waxay ka buuxdaa dulmo iyo mugdi dadka haddii ehelkeeda ah ilaahayna wuxuu ugu iftiiminayaa salaadaydan aan kuba tukaday bal ziyaadada muslim baa leh waxaana imaam nawowi raximah llahu tacaala waradia allahu canhu waardaah kaba dhacay riyaadu saalixiin kitaabka aada iyo aad u nafciga badan ee lagu intifaacay lagu intifaacay laguba intifaacay xadiidkan markuu soo dhigtay kolley waa baabka dacafada muslimiinta iyo alkhaamiriin fadliga ay leeyihiin oo kitaabka qeybihiisa hore ah haddii tajzi'ada daliilufaalixin la eegana waa juska labaadun bilowyadiisa xadiidka markuu macaa ziyaadada muslim uu wada dhigtay ayaa wuxuu uhi sheekhu muttafaqun calayh macnaha xadiidka oo dhan buu wada dhigtay waxaanu u tiiriyey inay bukhaari iyo muslim ay wariyeen ee kollayna sida jirta ma aragno waatan halku ku soo celiyana kuma sugnee ziyaadadaas ah ina hadihi alqubuura mamlu'atu dulmatan calaa ahliha waa ziyaado muslim leeyahay oo iyada intaasi muttafaq maahay dee kolley waa baraarujin aan iskuba baraarujinayno waxaana sheekhu halkan uu kuba sheegayaa sababta uu bukhaari u soo warin waayey siyaadadaasuu xadiidka ugaba gooyey waxaaba la yidhaha isnaadkan in marka aynu hayno marka la eego ayay mudraj ku tahay waxaanay raajax yeelaan inay thaabitulbunaani maraasiishiisii tahay oo adigu xadiidka ama uu thaabit isagoo mursala uu warinayeyba taasoo uu markaa mursal ahaan ku warinayay ama dariiq kaloo dariiq anase uu kuba wariye laakiin sanadkan aan haynay xadiidka abu hurayra intaasi lamay socono waxay leeyihiin waa siyaado haabit marka muraasiishiisii kaba mida waa sababta uu bukhaari ugaba tegay ee bal sheekhana laakiin dee saa riyaadu saalixiin kuma suganna oo xadiidka o dhan muttafaqun caleyhi lagaba wada dhigo bal dee waxyaalaha kuma sugan arrinkan weeyaan oo ah intaas dambe waxa weeye oo waxa weeyaan abukaamil aljaxdari can xamaad imaka waxaan haynaa sulaymaan ibnu xarbi xamaad kaba warinaya abukaamil baa isaga halkiisa kaba warinaye waa ziyaado in adigu muslimuun leeyahay markaa muttafaqun caleyhi waxaa wixii ziyaadada ka horeeya intani waa muslimuun ziyaadadii xadiidka waxyaalaha kale inooguma sugan ruuxii khaadimka ahaa ruuxii sadiiqah bal haddii la waayo dee waraysigiisi iyo dee taas rasuulka ilaahi sidanuu laba yeelay waxaana uu sheekh halkan iguba sugan fiihi lmukaafaata biducaa kale waxa sii dhambeeyo intaa kaba sii badiya in cayni baa markuu fawaaida xadiidka qabanayee bal waa abaalmarin laysku abaalmarinayo ruux wanaag sameeyey wax fiican taray lagu abaalmarinayo duco loo duceeyo iyo ataraxumu calayh oo maxay tahay taas dee bal waxaanu isagu sii raaciyaa cayni ruuxii dee bal isagii ku kacay ee laba yimi wax dadka muslimiinta ah waxtar iyo nafci uguba sugan yahay bal dee in loo duceeyo oo bal maalan taas waa mukaaf nooc mukaafa'adiisii ka mida iyo aqoonsi loo aqoonsanayo waxaanuu taray oo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee haweenin salaadan janaasadu waa duco waa duco maydkii loo ducaynayo wuxuu uguba yimina waa arintan ay la iman jirtay ee ay ahayd inay xashiishka iyo waxyaalaha ay kaba guri jirtay masjidka kaba nadiifin jirtay oo taasna fadliga dee kansul masjid ibnu rajab baa sharaxiisa wuxuu kuba yidhaahaa dee waxa weeyaan khaasatan masaajida nadiifintiisu dee waa sharaf iyo camal aada u shariifo ay tahay bal maalan dee maaha camal liito oo dadka qaarkood ay iskaba dhowraan waa camal dee waxa weeyaan aada iyo aada uba mudan oo laguma dadaalo aada u shariifo markaasuu soo naqliyaa cumar ibnukhadaab oo tegay quba isagoo faras fuushanoo intuu dhaadhacay ayuu nin laba socday yidhi iikeen waa allaamahan dee wax lagu xaadayo taas ii keenoo intuu maradiisii uu dhexda iskagaba xidhay ayuu masjidkii xaadhay oo kale taas iyo oo bal matalan markaas dee waa camal aada iyo aada uba mudan oo sababtu fadligaa weyn bay leedahay ujuurtii ummadday kaba mid tahe rasuulka ilaahay laba tusay waxyaalaha yaryar ee lagaba qaadayo oo bal matalan taas dee kolley xilkaasna masaajidana ma saarawn cidda markaa gacanta ku haysa ama ciddii loo qabtaye ciddii ku tukanaysayba ajrigaas iyo hawaabkaasa ugu suganoo in laga wada qayb qaato nadiifintiisa iyo bal ilaalintiisa calaqal kii aan si kale u nadiifinayn bal isagu uu iskaba dhowro inuu dee qadahan iyo waxyaalahan isagii ay soo raacaan uu soo geliyo isagu sabab ugu noqdo masaajidii kolley waa wax mudan weeye baabu taxriimi marka arrinta rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waa kani maxay ogeysiin weydeenoo nacyigii madmuumka ee axaadiida qaarkood nahyi ku yimi xagga meydka sheegitaankiisa maaho marka iclaamka bal dadkii siday salaadiisa uga qeyb galaan asxaabtii iyo ehelkii iyo dadkii kale bal siday salaadii looga soo qeyb galay janaasadii lays ogeysiinaya nacyigii rasuulka ilaahay nahiyey ee madmuumkaa kaasi maaha iclaamka caynkani waa kan dee yidhiba rasuulka ilaahay maxaa waxa weeye iisoo ogeysiina weyda arrintan kale iyada inooguma sugan bal salaad baa rasuulka ilaahay waa lagu tukaday qabrigiibuu kuba tukaday kolley dee waa qacdan mahayne qolooyin kale uu qabrigooda ku tukadayba way jireen ruuxii beledkaba joogay en markaa hore salaadii kaba qeyb gelin hadduu qabrigii ku tukado wax ba'si oo ku sugani ma jirto walow dee bacd alculamaa ay qaydaan oy dee muddo kuba qaydaan walow taqyiid saasne bal aanu inoo jirin taas ba'si kuma sugno oo kolley way ka duwantahay salaada janaasada ee qaa'ibkaa ay dee culimmadu yidhaahaanba waxa weeye ruuxii beledkii hadduu kuba sugan yahay dee in laga qayb gala weeyo janaasadii tan kalena waa suurtagal marka ruuxii beledkan ku dhintay salaatuqaa'ib laguma tukanayo beledka dhexdiisa beled kale mooyaane laakiin ruuxii beledka ku dhintay salaatuqaa'ib laguma tukanayo dee waxa wey tahay waa in laga qayb galo laba tago ciddii tegaysay bal tan kalena waa suurtagale salaatuqaa'ib waa wax maqan oon laba gaari karahayn ayuunbaabay maxalkeeda tahay bal dee markaan nidhaahno waa mashruuco dee taas kalaamkeeda oo inoo iman doonaa kitaabkana way kuba sugan tahay bacdigoo dee kalaambaa bal matalan aada u koobaana u xadidaa yidhaahna waabay jiraan ahlucilmiga bal adigu umuurahaasi waa waxyaala inoogu sugan xadiidka fawaaiddiisa baabu taxriimi tijaarati alkhamri fi lmasjidi hadakani baabu dikri bal dikri baan qadaraynaa sheegitaankii la sheegayay baabu dikri taxriimi tijaarati alkhamri khamrada in laga tijaaraysto oo lagaba shaqaysto la iibiyo bal maalan xaaraamnimadka ayaa xaaraam tahay filmasih masjid dhexdii lagaba sheegayay taas buu baabkeedii yahay kolley xalayna waan soo aragnayba dikrulbeyci washiraa'i cala almimbar fi lmasjid halkana waa tii oo kale uuno ee inay maaha tijaaradu tijaaro masjidka dhexdiisa lagu samaynayo maaha ee waa caddayntii la caddaynayey inay xaaraam tahay oonay bannaanayn dee taasna waxaan nidhiba waa nooc cilmigii aada iyo aada uba mudnaa baritaankiisii kaba midoo dee min afdal acmaal baba ahaa gees kalena markay digniin haddii loogaba digayo dadka ay tahay oo looga digayo waxaa in laba sameeyo iyada taasna waxay soo gelaysaa baabkii alamru bilmacruuf iyo wanahyu can ilmunkar bay soo gelaysaa marka khamradan iyo waxyaalaha xunxun ee dee ay tahay qowlka iyo ficilkaba lagaba dhowrayay marka xukunkooda la cadaynayo dad loogaba digayo taasi iyada markaa masjidkii iyo meelihii kaleba waa lagulaba imanayaayo bal taas buu markaa baabka u baabaystay jawaaskeedii iyo bal madluubnimadkeed sida ay u faafto dadka ay wada maqlaan oo dadkiina ay wada gaadhaba xadaanaa cabdaanu can abi xamsata can ilacmashi can muslimi can masruuqin can caaishata qaalat anaha qaalat sanadka waxaan filaya inaan soo wada maray abu xamsana horta dee inta kale waan huba abu xamsana waa nin maxamed ibnu maymuun la yidhaaho abu xamsata asukari ayuu ku magac dheer yahay kolley asukarina nisbatun ila sukar sankorta oo loo nisbeeye weeye laakiin buu iibin jirin kamana shaqayn jirine nin waacidana waa carabkii hadalkiisii macaanaa daraaddeed lixalaawati kalaami ayay tan uba yidhaaheen wana asalkiisii hore oo reer maro iyo baljaanibkaasha aada iyo aadna uba mudnaa weeyaan oo qiimo badnaa oo kaley tarjamana waa mujaladka waxaan filayaa toddobaad aha marka la eega siyar aclaam nubala tarjamo waa ku leeyahay mudan oo waa nin hiqo adigu aada iyo aada u mudan bal cabdullahi ibnu mubaarak imaamkaas baa lagaba soo naqliyey iyadoo la weydiiyey bal aimada laguba dayanaya iyo bal jamaacadu cidda ay tahay iyo ciddaa laguba dayanaya yidhi waa abubakar iyo cumar markaas lade way dhinteen iyagu haddana hebel iyo hebel buuhi kuwaasa ma noola siduu soo waday buuhi waa abu xamsata sukari isagoo nool abu xamsata sukari iyo dadka lamidka ahoo waa isagoo nool buu kaba dhigayay inuu aimadaa lagu dayanayo ama jamaacadiiba la yidhi bal maalan taas inuu kaba mid yahay isagoo ehelkeedii uu kaba mid yahay markaasna uu noolaa ina mubaarak uu sidaa lahaaba waxay tidhi can caaishata qaalat lamaa unsilat soo dejiyey alaayaatu aayaadkii min suurati albaqarati suuratu lbaqara kaba mid ahayd aakhirkeedae fi riba ribada kuba tacalluqsanayd ayuu kharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa soo baxay ila almasjidi masjidka xaggiisuu u soo baxay faqara'ahunna aayaadkaas waa aayaadkan ribadaee suuratulbaqara dhammaadkeeda kuba sugan kolleyna waqtiyo dambay soo degeen oo dee waxa weeyaanoo bal suuradda qaybo badan oo ka midii way kaba horreysee mar dambay ahayd soo degitaankooda ay aayaadkaasi soo degeen bal maala haddaba in markaa rasuulka ilaahay intuu soo baxuu aayaadkii ribada aqriyey ayuu dee waa munaasabo ahaan ribadii waa taas dunuubta waaweyn kaba midee xaaraamta ah xataa buyuuc kala duwanba inay ribo dadka gaadhsiinayaan daraaddeed ama ay wasiilo u noqonayaan ama ay taasi kaba dhalanaysaaba loo xarimay sida muxaaqaladii iyo waxyaalihii laba midka ahaa bal markaas haddaba waa arinkaas iyo munaasabadaa daraaddeed buu rasuulka ilaahay uma xarama wuxuu xarimay tijaarata alkhamri khamrada tijaaradeed khamrada taxriimkeedu wuu horreeyey waqtigan aad iyo aad buu ugaba horreeyey ee dee laba mid bay noqonoo in khamrada cabitaankeeda taxriimkaasi horreeye laakiin in laga shaqaysto oo taas ay noqotay wax dambeeyo uu markaa uu xarimay rasuulka ilaahay dee isagu xaggiisa kama xarimine ilaahay baa xarimee wuu bayaaminayo uu caddaynaye iyo inay tahay un dee cusboonaysin rasuulka ilaahay uu taxriimkeedii haddana adkayn daraaddeed iyo arrintan kale xaaraamtee markaa soo korodhay isagoo dee waxa weeyaan raacinaya inuu mar dambe haddana kaba warramay bal taa dambaana dee waxa weeyaan waxa weeyaan daahir ah oo ah inay dee adkayn dambe ahayd iyo faaf iyo dee halkaas inuu kaba sheego si arrinkaasi uba faafo loogama digtoonaado waayo axaadiid kale waxay nooguma sugan iyadoo isagoo rasuulka ilaah yihi ilaahay bal waxa weeyaan beeceeda xarimay ayaa xarimayna dee waxa weeyaan hamanteed iyo taas bal dee iyadun kuma koobna xadiidna waa kuba yimi macnaha caamka ahe ilaahay hadduu shay xarimo amantii sano waa xarimaa waayo shaygii oo xaaraama haddana haddii gees kale in lagaba shaqaysaa ay banaanaatay waana taxriimka caamkaa weeya waayo taxriimku hadduu dad qaara un kaba xaaraam yahay sida xariirtoo kale iyo dahabkii oo raggii ka xaaraam ahaa dee waa wax laga shaqaysan karo fia dhan iyo mujtamaca qayb dhan oo kaba mida ayuu uba bannaan yahay laakiin waxaa taxriimkiisu caamka yahay dee in lagaba shaqaysto ama aman iyo halkaas amantiisa la cuno shay xaaraama weeye bal markaa aarama tijaarata uma xarama tijaarat alkhamri isagoo bal taas waxaana sheekhulah xaggan tarjamada mowqiceedu wuxuu noqon ama tan munaasabadu masadku marka hore dee waa wax laga dhowro wixii fawaaxisha qowl iyo ficilba laakiin haddii fawaaxishtii iyo waxyaalaha waatan hadday tahay waxyaalahan san khabradoo kale hadday zina iyo ribo iyo waxyaalaha ay tahay oo waxyaalaha foosha xun haddii loo sheegayo masjidka dhexdiisii lagaba sheegayo xukunkoodi iyadoo lagu cadaynayo ama dadkii loogaba digayo dee waa shay jaa-isa bal wax madluuba weeyaan oo dee waxa weya waana tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee iminka xadiidkan ay nooguba sugantay waana sida usoo dhigtay sheekhu baabulkhadami lilmasjidi macnaa waa adeegii ama khadamkii iyo dadkii shaqaale ahaa ee masjidka uba sugnaaday taas buu baabkeedii yahay waa alkhadami lilmasjidi ama fi lmasjidba oo dee masjidkii waaba taasoo xataa ilaalintiisii waaa ama dee adeegiisii waxaa kaba mida nadiifintiisa iyo kansigaa fadliga badan leh aynu sooba aragnay bal haddaba waa mashruuciyadeedii iyo dee waxa weeyaan taas waa dadkii jamcu khaadiminba weeye waa cid shaqadii lagaba shaqaynayay masjidka dhexdiisa dad ay kaba shaqaynayeen waa dee madluubnimadeed iyo fadligeedii iyo iyada taas iyo tarqiibkeed layskuba tarqiibinayo iyo bal umuurahaas caddaynteedii buu baabkeediya wa qaala bnu cabaas ina cabaas wuxuu yihi nadartu laka maa fii badnii muxararan waa fii tafsiiri qowlihi tacaala nadartu laka maa fii badnii muxararan waa lilmasjidi yakhdumu oo waxaan dee ay u xoraysay ama ay ugu nadartay ilmaha markaa caloosheeda ku sugnaayaysa lahayd inan buu noqonayaa ama inan ay filaysay inuu noqdo mid ka xora adduunyo iyo waxeediyo bal umuuro kaleba oo masjidkii un uba khaasa muxuu ahaa muxararnimadan waxaa loo wadaa waa lilmasjidi yakhdumu masjidkan u xoreeya si uga shaqeeyo oo u noqdo halkaas waxa weeye mid uba go-an masjidkii oon howl kaleba lahayntan kolley dee intan waa maryam hooyadii qisadeediiba weeye iyadii markii ay dee iyadoo caloosheeda wixii kuba sugnaabay dee nadartay waxay u nadartay inay ka dhigto mid beydkii uun waa baytulmaqdise ka shaqeeyo taas xorba uu aho adduunye iyo wax kale iyo bal iyagana malaa shareecadooda nadar dee shaksi laba nadro waladkii laba nadaro dee khidmo masjid iyo wax lamida looba nadara shareecadoodii waa wax ku bannaan buu ahaaye oo khidmadii masjidkay u nadartay inay u khaas yeesho wax kastaba oo kale uu kaba xor noqdo laakiin dee markii dambe inan bay dhashay waa tii lahayd oo dee cudur daaranaysay ee inay iyadu taas bay islahayd inan bay filaysay inan bay noqotay waana taa walayse dakaru kal unha dee xagga marka la eego shaqadan iyo quwadan iyo masjidka mulaasamadiisiiyo inantii la mid maaha ama ruuxii dhadiga la mid maaha ruuxii ragga ahaa waxyaalo ku imanaya jira sida xaydkii oo kale waxyaalo ragga ay karayaan oo inay dumar karayn baa jirto bal markaa waa nooc ictidaar bay hade haddana waa taa tiri ilaahu igaba aqbale rabbina subxaana watacaala kaba aqbale maryam marka ay dhashay ibnu cabaas markaa muxuu ku fasirayaa nadarkan inuu macnaa halkan ay u xoreysay uu ahaa masjidka oo baytulmaqdisa si ay ugu khidmeeyo bal maalan ama ruuxaasi uguba khidmeeyo iyagana waa wax dee bal maalan xaggooda jaanibkaas iyo shareecadooda dee shay iskaba bannaanaa oo bal maalan taas buu ahay haddaba khidmadii masjidka ayuu inay u tarjamaystay inaga yaan laba odhanin dee imika ruux baa lagu nadariyaa ilmahagaas waxaan u nadariyay masjidkaasoo hawshiisa un mooye wax kala ma qabanayo bal taa yaan laba odhaniyo nadar sidaasoo aynu leenahay waa guntamaya ayaanu jirin waloo laga yaabaa bacd alculamaa usuushooda uu kuba guntamayo oo bal maalan taas ee waxa weeye arrinku masjidka adeegiisii iyo bal fadligiisii waa taa iyaga sidii masaajidda ay uguba khidmaynayeen baaba waxyaalihii iyagu ay la iman jireen ba ahayd inay cidba u nadaraan kaba shaqaysa innagase dee khidmadii ruuxii mutabarica ahaa waa kaa fadliga badan leh waana taa aynu soo marray xadiidkii kii baan usoo celinaya imika wuxuu ihi markaa musanifku xadaana axmed bnu waaqidin qaala xadaana xamaadu can haabiti can abi raaficin can abi hurayrata wuxuu bedelay u sulaymaan ibnu rabiic ibnu xarbin baan u jeedaa intii kale sanadka way nooguba sugantay axmed ibnu waaqidkan soo kordhayna waaqid waa awowgiya aabihii cabdulmelik baa la yidhaahaa oo waa bal maalan waa nin iqo oo bukhaari iyo nasaa-i iyo ibnu maaja ay wax ka wariyaan weeye oo bukhaari waa balkan u sheekha axmed ibnu cabdilmalik ibnu waaqid bal wuxuu yihi can abi hurayrata ana imra'atan aw rajulan kaana taqumu lmasjida haweeney baa ahayd mid masjidka xaadha wala uraahu uma malaynayo ila imra'atan waa riwaayada xamaad imanka dariiqan axmed in waxa weeye inay haweeney ahayd umayo shakiya laakiin haweeney baa dee raajaxayd waana taan leenahay riwaayaad baa inooguma yimi iyadoo shaki ku jirin fadakara xadiid anabiyi sala allahu caleyh wasalam markaa wuxuu sheegay xadiidkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee markaas ahaa annahu sallaa calaa qabrihi inuu shakhsigaas qabrigiisii ku tukaday dee waana arrintan ay qabanaysayna haweeneeduna waa khidmo masjidkii ay kaba shaqaynaysay waana taa rasuulka ilaahay inuu yadii bal waxa weeyaan xusuusto uu dadkii weydiiyo markii dambena qabrigeedii uu tago bal uu doonayo janaasadeeda inuu ka qayb galo laakiin aan la ogeysiin dadkiina uu yihi maxaa ii ogeysiin weydeen oo umuurahaas kolley waa camalkan ay laba imanaysay fadligii ee khidmadan masjidka baabulasiiri aw ilqariimi yurbadu fi lmasjidi adakani baabul asiiri wuxuu u baabaysan yahay bal ruuxii lasoo qafaashay awil qariima ama ruuxii qaanta laguba lahaa deynka laguba lahaayo yurbadu la xidhayo filmasjidi masjidka dhexdiisa laguba xidhayo anaa masjidka kolley dee masaalixdii caam ahaaneed waa wax loo dhisay waa jiraa laakiin waxyaalaha kale ee maslaxa ay muslimiinta ama maslaxa diinta uguba sugan tahay ama guud ahaan maslaxa muslimiinta uguba sugan tahayna wixii aan umuurtan loo dhisay wax ka duwan aan laba iman ahayn ama aan ka hor iman ahayn dee waa lagula lagu qaban karaaba markaa loo baahdee bal wuxuu baabaysan yahay wixii ku yimee ku soo arooray ruux lasoo qafaashay oo gaalo lagaba soo qafaashay in masjidkii laguma xidho iyo ruux bal matalan dee haddii qaadigii meeshii joogo ama taasoo kale qariib ahaayoo cid xaq lagu yeeshay oo xaqii la doonaya inuu gutuu bixiyo dee bal matalan intan uu wixii bixinayo masjidkii oo ama tiirarkiisii mid ka mida laguba xidho bal taa wixii kuba yimi laba xadiid buu inoo keeni doonaa ama iminka xadiid buu inoo keeni doonaa isagoo xadiid kalena tarjamo labaadoo tan la mida uu soo celinaya ku keeni doonaa wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa isxaaq bnu ibraahima qaala ahbarana rawxun wa muxamed bnu jacfarin can shucbata can muxamed bni ziyaadi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalama qaala anahu qaal sanadku waa dhammaan dad inoo horeeyey isxaaqna waa imaamkii ina raahwey rawxna waa ina cubaadata muxamed ibnu ziyaadkaasna kolley laba nin unbaa kitaabka ku wada suganoo midna moxamed ibnu ziyaad iljumaxi la yidhaah waana nin isagoo abu hureyre ka warinayaba halkii qaslulacqaab iyo aynu kuba soo marreen waana ninkaa weeye kutubta lixdaaba ku wada sugan in kaloo moxamed ibnu ziyaad alalhaani la yidhaah waa jira isagoo muslim baanu wax ku lahayn shanta kaleu ku leeyahe laakiin kaa maaha ee waa ninkaa hore aynu hore usoo marreen hiqaadii ruwaadiyo ahbaadoodii kaba mid ah wuxuu yihi can abi hureyrata can inabiyi sala allahu caleyh wasalam qaala anahu qaal ina cifriitan min aljinni waa ku cifriidoo jinka kaba mid ah ayaa tafallata fakaday calaya korkayga albaarixata macnaa si kada ah ayuu igu soo boodayba dee taas isagoo weliba riwaayada muslim qori dab leh wataba rasuulka ilaahina salaad buu tukanayay aw kelimata naxwa ama kelima tafallata calaya albaarixata lamida ayaa rasuulka ilaahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kelimo tan laba mid ah kolleyna dee duruqda kale xadiidka alfaado kale ayaabay nooguba yimi oo lafdigaa muslimin sheegayo jaa bishihaabin min naarin liyajcalahu fii waji baaba kuba sugnayd n waxa weeye oo wuxuu ama carada lii fashada calayama carada lii fashada calaya way uu banbaxay ii muuqday oo markaasuu isoo weeraray taas baabay ahayd oo adigu isagoo rasuulka ilaahay doonaya salaadiisan inuu kaba fasahaadiyo oo bal marka argagax geliyo qori dabla uu wato ayuu rasuulka ilaahay si kada ah ugu soo baxay markaasaa wuxuu ihi liyaqdaca waabakani si uu gooyo calaya korkayga salaata salaadan aan tukanayo fa amkanani illaahu minhu ilaahay baa imakansiiyey cifriidkii taas ahaa ayaa ilaahay gacantayda soo geliyey ilaahay baa imakansiiye oo gacantayduu soo geliyey fa aradtu waxaan doonay an arbidahu inaan xidho uu qabtay baa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal waxa weeyaan uu siririyey si rasuulka ilaahayba xadiid kale uu kuba yidhi waa nasaa-iye fa akhadtu fa saractu fa khanaqtu ilaa carabkiisii qabowgiisii aan gacantaydii ka dareemayo dhareerkiisii markaasaa muxuu yidhi faaradtu waxaan doonay an arbidahu inaan xidho ilaa saariyati saariya min sawaari lmasjidi masjidka tiirarkiisa kaba mida xataa tusbixu ilaa a ka waabariisanaysaanoo watanduru a eegaysaan ileyhi oo dee markan isma bedeli kareen dadkiina iskamuu qarin kareen kol haddii rasuulka ilaahay halkaa kuba xidho ilaa inta waagu idinkaba baryayo aad ka arkaysaan kullukum dhammaantiin aa arkaysaan fadakartu qowla akhi sulaymaan rabbi kfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi waxaan xusuustay laakiin walaalkay sulaymaan ducadiisii uu yidhi ilaahu waxaad isiisaa mulki iyo boqornimo aan u laa'iq ahayn oon u habboonayn baa axad igaga dambeeya oo axad iga dambeeya boqornimo aadad siin isii dee waana kii ilaahay subxaana wa tacaala siiyey makan siiyey dabaylihii uu raacayay iyo jinkan uu kuba shaqaysanay iyo taa uu makansiiyey haddaba taa waa ta'adub daraaddeed iyo dhowrid ducadiisii u dhowrayo ayuu rasuulka ilaahay iskaba sii daayey dee way u suurtogelaysay markii inuu halkan kuba xidho dadkuna ay arkaanba qaala rawxun faraddahu khaasiyan markuu rasuulka ilaahay taa xusuustay rawx baa riwaayadiisa ku yidhi daahirkuna si waxaanu moxamed ibnu jacfar oo la simani aanu lahayn laakiin mar dambe uu kitaabkaadana uu soo celin doono sheekhu isagoo moxamed ibnu jacfar uu kaba wariyey iyadna way kuma sugantahay siyaadadaasi faraddahu ay radda nabiyu sala allahu calayh wasalam alcifriita khaasiyan xaaliyo isagoo dulaysan muraadkiisii ma gaadhin bal waa kan rasuulka ilaahay siriiriyey gacanta ku dhigeenu ka baxsan karahayn xidhi kari lahaa ee taa u daayayba muraacaatan iyo dee waxa weeyaan ta'aduban maca sulaymaana unbuu arrintii uba daayay calayhi wacalaa nabiyina afdalu salaati wasalaam bal taas isagoo dullaysan buu celiyay marka maxalu shaahidku muxuu noqon rasuulka ilaahay wuxuu ku hamiyuu doonay inuu xidho waana asir isagaa qafaashay rasuulka ilaahay inuu xidho ee laakiin muxuu u daayey maaha dee inaan masjidkiiyo in lagu xidho aanay bannaanayn iyo taas iyo jaanib kale wuxuu u daayey arrintan ah iyo nebi sulaymaan dacwadiisaas uu ilaahay weydiistay ee ilaahayna dee umuuraha siiyey ayuu bal matalan dhowrintaas iyo ta'adub maca daalik iyo ama arrinkaa daraaddeed buu uba daayo bal asiirka oo laguba xidho masjidkii dee qariibkiina in waxa weeye bal waa inoo dambeeya baabka ka dambeeyu inooguba imanaya xadiidka way inooguma sugantay bal dee taasi hami unbay hayde waxa inoo dambeeyo xadiidka dambe inooguma imanaya iyadoo ruuxa siira masjidka tiirkiisii laguba xidhay waana tan baabkan inooguma keenay kolley daahirkuna waxaa labadan baab inay dee isla midun weeye kalaamna shaarixu leeya aan soo naqlin doono ee bal baabkaan horta tarjamadiisa eegayna baabultisaali maydhigii baabkiisii wayada aslam hadduu ruuxu soo islaamo mashruuciyadii iyo daba markaa amar amaritaan ama laba farayay ee isaga inuu maydho ama loo jideeyey inuu maydho ruuxu hadduu soo islaamo kolley baabkeenni way kaba baxsantay taas kitaabulmasaajid iyo shu-uuntii baan kuma jirnaa dee waxaabay ahayd abwaabtii markaa iqhtisaalka iyo qusliga iyo inuu halkaa kuba keeno siduu dee abu daawuud yaba ay ugu geeyeen halkaa iyo warabdi lasiiri ku la soo qafaashay oo la xidho aydan in filmasih masjidka laguba xidho taas buu baabkeediiye bal halkan wuxuu leeyahay shaarixu riwaayaadka bukhaari inteedii badnayd sidan baa labadan baab ay u dhaceen marka la eego asiiri iyo kariimana baabuliqhtisaali idaa aslam mooyaane warabdi lasiiri aydan filmasjid riwaayadooda way kaba dhaceen barhkoodna baabun keliya taalay oon wax kale lahayn oo markaa fasalkii hore kaba mida uu noqonaya waana sida daahirka waxaana sheekhu leeyahay raximahu llahu tacaala bukhaari caadadiisu kumay socon kumay dareerin inuu laba baab tarjamo uu soo celiyo uun iyadoo tii hore kuba xigto isku lafdi yihiin isku lafdi yihiin waayo rabdulasiir iyo awilariib markaa baabulasiir yurbadu fi lmasjid waa islaba mid bal taas weeye xagga iqhtisaalkuna kolley iyaduna halkan tacalluq kuma laha eh laakiin baabkii hore un haddii aan fasal ka mida kaba dhigno iqhtisaalkuna xadiidkan qayb uu kaba soo qaatay buu kuba yimo isagu maqsuud maaha ee laakiin maqsuudka muxuu noqonayaa xidhidan ruux asiira lagu xidhay masjidkii waana kan xadiidku isagoo aada u kooban isagoo dheerna inoo dambeeya wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bni yuusufa qaala xadaana laythu qaala xadaana saciidu bni abi saciidin wa saciid lmaqburi anahu samica abaa hurayrata me wakaana shureixna wakaana wuxuu ahaa shurayxun shurayx yamuru mid amra algariima ruuxa qariimka dee yamuru algariima an yuxbasa in la xidho oo ruuxii qaanta laguba lahaaye wax laga doonaya xaq dee looba haystay ee markaa si uu u guto weeyo wixii isagaba bixiyo an yuxbasa in la xidho ilaa saariyatin saariyatin ilaa saariyatin masiih masjidka tirarkiisa bal adigu kolley waqtigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sijni ma jirin lagu xidho dadkaas laba xidhayo horta taas waqtiyadiisna markaa way dhacday ee sida qisada inoo soo socoto dee nin gaalaa buu ahaa markii dambe waa islaamee tirka masjidka laguma soo laguma xidhay waxaa dhacday in saxaabiga abulubaalo ahaa mar qalad kaba dhacay oo kale ee qisadiisu kolley waa qiso mashhuurabe isagii markuu arkay waa waqtiyadii reer bani qurayda iyo uu arkay qalad inuu kaba dhacay inuu yimi isaguoo masjidkii uu isagu tiir iskuma xidho rasuulka ilaahina kama furin aayaadkii towbadiisu ay sooba degeen iyo bal markaa waqtigii rasuulka ilahi horta taasi may jirin wala waqtiyadii dambe cumar iyo intii ka dambeysay ee waxyaale ay jireen taasama marka loo dirayo haddaba shureexna cumar laga bilaabo ilaa waqtiyo dambe dee cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo in ka dambeysayba ilaa beri dambe waa lala xisnadood in ka badan ayuu qaadiba ahaa qaadibuu ahaa haddaba markaa xabsina waqtigiisii waa jiraye waxaa xadiidkayn ama aharka inooguma sugan inuu marka dee ama dacwadii hadduu masjidkiiba fadhiyu dacwadii qaado ruux qariimo oo xaq lagu leeyay meeshii uu jiro oo kale dee weli jeel haddii dee wixiiba bixin waayu iska diido isagoo bixin karaya marka dambe xadhig waa mutay xadhig waa mutay oo dee halkanu laguma haynayo sijnigiiba uu diraye laakiin bal inta uu ka bixinaya ama marka hore si uguma xambaaro ayaa wuxuu samayn jiray inuu kuba xidhi jiray tiirkan masjidka oo macnaa ruux baa masjidkii buu fadhiyaa dacwadii buu qaaday ruux baa wax lagu yeesho oo kuba xukumay xaq markaasuu amri jiray bal ilaa inta wixii kaba gudanayo in masjidkii laguma hayo ama tirkiisa laguma xidho hadduu markaa bixiyo sax waa lasii daynaya haddii uu laakiin bixin waayo markaasuu geynay sijniga geynayaoo bal markaa qadiyadan shureex taas bay ahayd waa shureexu lqaadi wa kaana shureexun ya'muru lghariima ruuxa qariibka ayuu amri jiray an yuxbasa in la xidho kolley lafdigan waxa weeye isagii buu amrayay haddana muxuu an yuxbase ibnu maajo may ibnu malik oo kale kolley kitaaban horeba uga soo warranuu leeyaho tawdiixa laguma magacaabo kitaabkan waxyaalaha ishkaalka leh uu icraabtiisa iyo bal waxa weeyaan kagaba hadlo horena aan usoo sheegnay munaasabada kitaabkaasi iyo siduu kuma yimi wuxuu leeyahay asalku wuxuu ahaa waxa weeyaan in laba idhaa yu'maru bilghariimi ama ya'muru bilghariimi an yuxbasa wuxuu amrayay ee an yuxbasa oo bilghariimi kii hariibka ahaa oo ba imika laba geliyo an yuxbasana bedel kaasuu amraya macnaha an yaamuru bilghariimi ay bixabsi lghariimi weeye an yuxbasana bedel bay kaba noqone muhimkuun ba'dii baa dhacday mala halkan ee ruuxii qariibka ahaa buu amrayay in la xidho masjidka tiirkiisa lagu xidho waana muddo muaqata weeye ama haddii wixii bixiyo waa saax waa la sii dayn hadduu bixin waayo oo dee markaa arrintu ay noqotay muddo in la haynayo markaasuu jeelka u diri jiray xadaثna cbdاللahi بن yuسuف qala xadaثna layثu qala xadaثna سacيid بn abi سacيidi أnahu samica aba hurayraةa qaala سacيid بn abi saciidkan waa saciid الmaqburi san hore usoo aragnayna aabihiina waa taabici isaguna waa taabici labadooduna nisbadani way ka dhaxaysaa almaqburi abihi kaysaan baa la idhaa welibana labadooduba abu hurayre waxbay kaba wariyaan ee laakiin maxaa jirta saciidkan imakaanayna koluu abu hurayre toos ugaba wariyaana way jiraan koluu abu hurayre dee aanu toos ugaba warina aabihii u dariiqiisa maro aabihii intuu ka wariya aabihii abu hurayre kaba warinaya labada xaalana waa laba xaaloo kutubta kuba badan weeye oo bal matalan jirta ishkaalku wuxuu gaba yimaadaa un markaa ka iman karaa haddii halkan imika saciid ibnu abi saciid baa laynoo dhigay xadathana almaqburiyu ay dhacdown almaqburi aabihiina waa leeyahy isagiina waa leeyahy keebay noqonaysaa abu hurayrena labadooduba ay kaba warinayaan kolley markaasuu ishkaal yimaadaa taasna kolkol waxay kuba kala farqiyaan qolooyinkii aan abu saciid oo aabihii soo gaadhin sida ibnu abidiib iyo rag leh waxa weeyaan waa laga yaaba layt ibnu sacadna waa taase markay dee almaqburi idlaaqaan saciid unbay noqonaysaa waayo dee odayga may soo gaadhin ama aabbaha may soo gaadhine bal markaa waxaan leynay waa laba taabici labadooduba nisbadana ay ka wada dhaxayso abu hurayrena ay wax ka wada wariyey dad labadooda la wada kulmo labadoodaba ay wax ka wada wariyaana ay jiraan marka magacooda la caddeeya ishkaal ma jiro haddii nisba un lagu gaabsada kolkol iltibaas meesha yimaada ama ishkaal yimaada abu hurayra wuxuu uhi qaala bacaa nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu diray khaylan fardo ayuu diray qibala najdin xagga najdi macnaa fardo waa dee rag fursaana ayuu diray oo fardo fuushana dhinaca jihadaa dee sare ee najdi ayuu uba diray oo waa dhinacan dee xeebta kaba fog weeye dhinacan xagga xeebtu tihaama la odhanayay ee waa dhinacii ogadooda ahaa ayay uba diray qibala najdin fa ja-at waxay la timi oy soo qabatay birajuli nin min bani xaniifata reer bani xaniifa bani xaniifana waa yamaamo iyo meel la yidhaaho ayuu degaankooduu ahaa waa niman rabiico kaba mid ah waa musaylimatulkadaab iyo reerkoodii weeye waa reer ballaadhna oo reer bani xaniife laba odhanayo waqtigii ridadana ee musaylima ayay raaceenoo waa taa muslimiintuna ay laba dagaalameyn ilaa musaylimo la dilayo iyagiina laga adkaanayay haddaba ninkaasoo yuqaalu lahu lagu magacaabo sumaamatu bnu uthaalin ninkan sumaama la odhanayay ibnu uthaal waa nin odayaashoodii kaba mid aha iyo raggii madaxdooda sayidyaashoodii reer yamaamo ayuu kaba mid aha kolley cumru kuba socday inay carabi waqtigaas waa wax nebi ibraahim iyo lagaba soo gaadhay nebi ismaaciil iyo waanay xaji jireen waanay cumraysan jireen dee shirki iyo waxyaalo kale oo asnaam ay ku caabudaan iyo waxaa kuma soo kordhiyeen fa rabaduuhu way xidheen bisaariyatin tiir min sawaari lmasjidi oo markii ay keeneen ayay tiir tiirarkii masjidka kaba mida kuba xidheen waa baabulasiiri iyo wa rabdilasiiri labaduba waxaan leenahay waa baab keliya uun baanska waa dhigneen masaajidka tiirarkiisii mid ka mid a laguma xidhay fakharaja ilayhi nabiyu sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay baa usoo baxo faqaala wuxuu yidhi adliquu sii daaya sumaamata sumaama nin macruuf oo la yaqaanay buu ahaa bal dee xadiidku aada buu u kooban yahay halkan isagoo dheer waa inoo keeni doonaa ma kitaabku kuba sugan yahay waa maalintii saddexaad maalintii hore rasuulka ilaahay wuxuu ku yidhi maadaa cindaka yaa sumaama isaguna rasuulka ilaahay wuxuu ugu jawaabay in taqtul taqtul daa damin wa in tancam ama tuncim tuncim calaa shaakirin u iska tago maalintii labaadna si uno maalintii saddexaad baa rasuulka ilaah yihi sii daayo markaasaa ficilkani dhacay ee maxaa maxalu shaahidku yahay tiirkii masjidka asiirna wuu ahaaye uu kuba xidhnaa waqtigii rasuulka ilaahina jeel dadalgeeya may jirinba fandalaqa waa tegay ilaa nakhlin timir qariibin dhoweyn malaa beerta abu dalxe min almasjidi masjidka kuba dhoweyn buu xaggeeda uga kacay fakhtasala uu maydhay wuu islaamayaa uma dakhala lmasjida masjidkii buu soo galay faqaala wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamada rasuulullah de wuxuu markuu islaamana inuu maydhashadu way u jidaysan tahay de kolleyna waa nadbi uun laga yaaba shaaficiyada oo kale qowlkoodu hadduu dee fii xaali kufrihi janaabooday bal matalan taas oo kale ee isaga iqtisaalkan janaabada laga maydhinayo waa cibaadoo kama ansaxaya haday janaaba jirtay waxay kaba dhigaanba waajib bal aqwaashooda mid kaba mide bal markaa tan waa maydhay dee waxa weeyaan dad kaleo dee soo islaamo iyaga tan iyaguna laba yimi way jiraan intana baabkeedna munaasabo lama laha ee laakiin waa xagga xadhitaankan laguma xidhay tiir masjidka masaajidka tiirarkiisii kaba mid ah bal markaa iyada xadiidka ta inooguma sugan iyadoo uu xadiidku isagoo dhan yahay oo uu dheer yahay inooba iman doono bal marka aan dee laga maarmayo waaba laga maarmay haddii looba baahdo dee asiirkan oo masjidkii laguma xidhaana waa umuur diinta maslaxadeediiba kuba tacalluqsan marka la eego xagga asriga iyo jaanibkaas hariib iyadna masjidkii tiirkiisii laguma xidhaanaa waa xaq xuquuqdii muslimiinta ka mid oo la dhowrayo la xafidayo wixiina wax daa'ima ma noqonaya waa wax mu'aqata marka umuuraha jawaaskeed ayuuba iyada inooguma sugan oon waxaana uu soo naqliya ibnu rajab oo kale halkan cali bnu abi aalib oo waqtigii khilaafadiisii radia allahu canhu nin diray oo malaa waxbuu u diray dee maalkii ayuu waxbuu u diray shaquu soo fulinayo markii uu soo noqday buu isagoon waxba wadan la yimi kolleyna dee meeshii malaa waxbaa qaadaye sideedii baanu uma bixinoo intuu tiirka masjidka kuba xidhay ayaa wuxuu yii buuhi addi maal allah maalkii ilaahay de waa kii lagu diraad soo qaaday bixi oo kaleo wuxuu kuba xidhay oo xataa iyadoo dee waqtiyada malaa meela ay jireen maxbisyo haddana wixii mu'aqata dee tan way kulaba imanayeen bal umuuraha jawaaskeed xadiidka waa inooguma suganya wala waqtiyadeedna dee umuuraha laga yaabo in lagaba maarmo baabu lkhaymati fi lmasjidi lilmardaa wagayri weli axkaamtii masjidka ayaa inoo socota waa khaymadii masjid dhexdii lagaba dhisayay lilmardaa dad xanuunsanaya iyo wakayrihim kayrkoodba iyadna waa taa jawaaskeed waa inay bannaan tahayo dee haddii aanay dadkii cidhiir yahay kuba tukanayo musalliinta ahaayo meel la helayo khaymad ruux xanuunsanaya loogaba dhiso rasuulka ilaahayna sida inoo dambaysa waqtigii ictikaafkiisii maalintii qubad yar baabuu ama khaymad yar buu samaysanayey bal matalan taasoo maalintii la furo habeenkiina dee isagii u gaar noqoto taas baabuu samaysanayay marka uu ictikaafsan yahay ee haddaba bal khaymo masjidka dhexdiisii lagaba samaysto oo ruux xanuunsanaya ama cid kaleba taas buu baabkeedii yahay waa jawaaskeed marka aan dee masjidkii intuu cidhiiri waxdi kuma keeno dadkii tukanayay meelay ku tukadaanba meel ku cibaadaysanaya meelay ku cibaadaystaanba ay waayaan aanay kaba dhalanahayn weeye taa jawaaskeedii buu baabkeedii yahay xadaثna زكريا بن يحيى قال xadaثna cبداللahi بن نmayr qال xadaثna هiشhاm عن أbيه عن cائشhaةa qاaلت أنha qاaلت caiشha waxay tihi kolay sanadka زكريا بن يaحيى imaamka شhaarxa ayaa kaba hadlayo wuxuu leeyay ninkani waa nin alulu'i laba yidhaaho xaafid ah waa nin iqa oo kolay bukhaariya tirmidi ay wax kaba wariyaan oo zakariya ibnu yaxya albalkhi lulu'i markaa nin kale uu ka farqinaya oo zakariya ibnu yaxya abu sukayn laba yidhaaho oo kaas isagu imaka kan ma ahay laakiin waa nin kuma jiree bal adigu haddaan daabid yar sheegno zakariya ibnu yaxya inta meelood ee uu bukhaari kuba soo arooray marna may dhicin nisba in laba raaciya zakariya ibnu yaxya taas baa deetan culimmadu kolkol ma abu sukayn baa mise waa kan kale iskuba qabtaan oo kolkoltaasi yimaadaan laakiin waxaan leenahay riwaayaadkaasta halkan iyo kuwa inoo horreeya kuwo kaleba ninkanu buu noqonayaa ama ninkaa kale uu sheekhu tilmaamayo ee zakariya ibnu yaxya abu sukayn la yidhaaho waa nin ninkan ay dabaq ahaan iskuba dhow yihiin isaguna weliba ka hor dhintay waayo ninkan amalaa cibrigiisu yar dheeraaday kaasna ee kontameeyo kuba dhintay oo bukhaari oo keliya kitaabkiisa ku sugan ee kutubta kale abu sukayn kuma sugnaa laakiin maxaa jiraba waxaan ishkaal aanu inooguma keenayn ninkaa kaleu sheegayaa meel ciidda ah ama ciidayn halkaasa oo keliyu ku leeyahay waayo waa nin aan saa usii adkayn isagoo iqada xooggale aanu hayn bal wuxuu kaba cabiraa xaaf ibnu xajar waa saduuq buu kaba cabiraa awhaamna leho sababteeda uu daaraquni kuba daciifiya ama ku layana hol daaraquniyo bisababiha laakiin waxaan leenahay xadiid keliya oo ku tacalluqsan ibnuxajaaj iyo ibnu cumar qiso dhex martay oo keliya ayuu bukhaari ku leeyahay weliba xadiidkaasna waxaa ka dambeeyo xadiidka ku-xigaa waa sagaal boqol iyo lix iyo lixdan xadiidka ah ka ku xigaana waa shaahid buu isagii uba yahayoo cumdo markaa maahae bal waxaan leenahay markaa ishtibaah sidaasi inooma imanaya labadan sheekhee bukhaari ee uu sheekhu halkan soo dhigtay wuxuu yihi can caaishata qaalat usiiba waxaa la asiibay sacdun sacd waa sacd ibni mucaadi yowma alkhandaqi maalintii khandaq fi lakxali xididka agxalka ayaa laga asiibay macnaa waxa weeye maalintii khandaq saxaabigan jariirka ee dee waxa weeyaan ansaar odayaasheedii iyo sayidyaashoodii kaba mid aha ama aw sayidkoodiiba ah ayaa maalintii kale u gashanaaba dirciyo taas waa gashanaaye laakiin gacantii soo bannaanayd baa nin ayaa waxa weeye kollay bal markaa ibnulcariqa la odhanayo magaciisu xibbaan ahaa ayaa leeb kala helay agxalkuna waa xididka halbowlaha ah ee dee agdhudhunka iyo intan gacantiina dhex maray ilaa qalbigiina laba xidhiidhsan ana xidid ay yidhaahaan ee waa xidid halbowle oo magacyo dhowruu leeyahay kolba halku ku jiro markuu gacanta maraya waa kaa agxal la yidhaayo marka uu dhabarka marayiyo waxyaala magac kale u yidhaahaanoo markuu halkan baadinkayo kolba markaa magacyuu yeeshaa laakiin waa xidid keliya yidhaahaanoo dee haddii uu go-o markaa ruuxii dhiiggii aan u joogsanoo bal matalan dee taas loobaba dhinto waxaana jirtaan filayaa markii hore de muslimkii de waa laga yaabaa inay waraaqda barhkood hayaan shicir walow dee aimada luqadu ay lahaayeen waxa weeyaan dabdigeeda iyo magacyada uu leeyahay laakiin waxaa nadmi lahaa sheekhan xafidahu llahu sheekh maxamed cali aadam nadmi uu lahaa markaa waraaq intan kusoo qoray baa dee hadalkii luqawiyiinta iyo isagu suu ku nadmiyey waan filaya waraaqdaa in la qaybiyey oo markaa hore dee ay jirtay oo dee dadkaa hore kolley wixii dee yar ihtimaam jaanibka u lahaa malaa waa laga heliya bal haddaba agxalku waa kaas weeyeen fa daraba nebiyo markaa leebkiibuu halkaa kalaba helay oo dee khudha wa ana bnulcariqa waa kii uu lahaa ciraaqi markuu dee xibbaanada iyo taas cida dadminaysa waman ramaa sacdan fanaala bu'sa macnaha markuu xibbaanada inta magacyo yimi isagu islaamba maahe ayuu dee kusoo daray in cariqa la odhanayay waman ramaa sacdan fanaala bu'sa in ayaa xibbaanada ku jira fadaraba nabiyu sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu dhisay oo uga taagay khaymatan khaymad buu filmasjidi masjidka dhexdiisa wuxuu taa u yeelay liyacuudahu si uu soo booqdo min qariibin macnaha waa dhaawacan yahay meeshii degaankiisa iyo gurigiisna uu yar durugsanaa rasuulka ilaahayna mar kastaba inuu halkaa tagaa way ku adkayd oo de markaas rasuulkaa soo dhoweeyey masjidka dhexdiisibuu khaymo uga sameeyey laguna daweeyo rasuulka ilaahayna uu dee had iyo goor uu soo booqdo ama uu laba joogo taas buu sameeyey liyacuudahu min qariibin falam yaracuhum xataa markii uu waxa weeyaan uu xukumayay reer bani qurayda halkan baa laga soo qaaday markaas nabad waa lagu soo celiyey waana markan arrintani dhacdayna waa markii xukumkii reer bani qurayda uu riday ayay arrintani dhacdayo falam yaruchum muu argagaxgelin oo macnaa waaye si faja-ah oo iyaga ay kaba naxaan ugumu iman wa fi lmasjidi khaymat bani kifaar kuwan damiirka baaris ku laamayaana waa dadka khaymadan ku jiray masjidka waxaa kaloo kuma sugnaa khaymo ay lahaayeen qolooyin reer bani kifaari ayaa ku masjidka dee bal maalan qaybihiisa koley waa meel sufuufta aan kala goynaynoon ila damu dhiig uun mooye oo yasiilu ilayhim dareerayo xaggoodii usoo dareeraya ya ahlalkhaymati khaymada dadka ehelkeeda ahow ma hada ladii kani muxuu yahay yaatiina noo imanaya min qibl dhiigan xaggiina nooga imanaya muxuu yahay faidaa waaba wuxun baaba la arkay oo soo keliya sacdu inuu sacad yahay arrinkan iyo dhiigani oo yaqdu uu dareerayo macnaa yasiiru weeye jarxuunaba ama jurxuu nabarkiisii daman dhiig ahaan ula dareerayo famaata fiihaa macnaa fii hadihi almaarada ama mardada iyo xaalada iyo waqtigaasuu kuba dhintayba adugu kolley sacad iyo arrimihiisu way noo dambeeyaan waana saxaabigaa sayidka ahaa ee bal fadiilo aan cid kale rasuulka ilaahay aanu uba sheegin lahaayo uu yihi markii uu dhintay ihtaza alcarshu limowti sacdin waa carshu raxmaan ayaa u dhaqdhaqaaqay faraxan wa daraban wa sibshaaran waxa weeye sacd dhimashadiisii kafaahu fadlan dalik bal maalan ee markaa maxay tahay khaymadiisu way kaba dhisnayd waxaa loo dhisaynaa gurigiisi iyo reerkiis iyo dee tolkiiba waa daf baabay ahaayeenoo dee waaba sayidkii reer awsoo dhanbe rasuulka ilaahay baa soo dhaweystay oo soo hadiyo goor usoo booqdo laakiin qolo kaleo laga yaabaa inaanay wax kale lahayn oo dee kolley dadkaa martidaba ahaa oo khaymad iyaguna masjidka kuba lahaabaa jiray way isku samaysnaayeenoo sacad intii hore nabarkiinu bogsanayaaba la moodayay isagaa ilaahay baryay oo yidhi ilaahaw waxaan u malaynayaa ammaan u arkaa annag iyo quraysh dagaalkii noo dhexeeyey inuu dhammaaday dee rasuulka ilaahay baa maalintii khandaq yidhi alaana naqzuuhum walaa yaqzuuna wey innagaa imaka maanta dabadeed ku duulayno iyaguse dulimaa dambe umay hadhin waa khandaq dee sidii baan in noqoto muslimiintu markaa iyaga hujuumka wixii intaa ka dambeeyey lahaa ee weerar lagu soo qaadaya may jirin taas rasuulkaana sheegayba waqtigaa weliba cidhiidhiga en la kaadi tegi karahayn dabad aan loo bixi karahayn bal godkii ayuu haddana xaaladaa rasuulka ilaahay sheegay dee sina waa u dhacday oo calaamtii nubawadiisii iyo mucjisaadkiisii haddaba wuxu uhi ilaah waxaan u malaynayaa dagaalkiina anag iyo qoladaa kala dhammaadee haddii waxa weeyaan dagaal hadhay oo qoladaas de cid aan ka jeclahay inaan la jihaado dadkaa rasuulkii ilaahay soo saaray ma jirtay iddah haddii kaleo laakiin dagaalkii dhammaaday tan kaba dhig geeridaydoo dee sibaana markii dambe unbaa nabarkii dib intuu bararay u dillaacay dhiiggani uu kaba yimi oo dee qoladan kale la jaarka ahayd ayuunbaa dhiiggi uu meeshoodii gaadhay dee waa kuwan yidhiba maxaa dhacayo waxaan xaggiina nooga imanayaa muxuu yahay dee arrintuna waxay noqotay nabarkii oo dilaaciyo dee si markaasoo dhiiggiis bal markaa de sibuu sacad kuba dhintay radia allahu tacala canhu ardaahu maxalu shaahidku waa maxay bal waa khaymo oo masjidka lagaba dhiso bal haddii aanay cidhiidh yahayn ama taasoo kale dee imanka khaymo saasoo kaleo la taagaa ma jirto waa tan kolkol wax yaroo degta laguma qaadan karo ruuxuna geli karo dee waqtiyada ictikaafka oo imanka iskaba samaysani jirto dee maha xaramka un de xataa dhulalka kaleba aan kuba aragnay xataa masaajida qaar aan ku arkay horta hargeysa dad intay ictikaafsan dee bahashaa yare marna la laalaabo marna dadka dee hadiyo goor markaas dadka xujaataan dadka qaarkood ay qaataan aada iskaba taaganayso marka dambena aad furfurayso waa degtega ku qaato noqon bal taasoo kale ay sameeyaan bal haddii adigu aan waxaan ujeednaa wixii masjidka loolaa cibaadadii asalkeyd aan intayna cidhiidhi kuba keenahayn dee arrintan jawaaskeedna way nooguma suganta baabu idkhaali lbaciiri fi lmasjidi lilcilati hadakani baabu idkhaali lbaciiri waa neefkeela gelintiisa la geliyo fi lmasjidi masjidka la dhexgeliyo lilcilati waa xaajo daraaddeed sabab iyo xaajo loo geliyo bartaas iyadna xukumkeeda dee jawaaskeedna way noo dambaysaabe way noo soo socotaa waqaala ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu yihi daafa waa dawaafay annabiyu sala allahu calayh wasalam calaa baciirin oo rasuulka ilaahay beytka markuu dawaafayey waa xajkii xajatulwadaac wuxuu ku dawaafay isagoo neefgeela fuushan raaxiladiisii fuushan bal sacyigiina saasoo kale ayuu yihi dee waqtiyo ka horreeyo isagoo lugeynaya dawaafayay waa jirtay laakiin tan sababtana kolley jaabir ibnu cabdilaahi baa inoo caddeeyey oo isaguna tan soo wariyayoo waxa uu dawaafay liyaraahu naasu waliyasaluuh dadki way badan yihin oo waa kumayaal mid kasta rasuulka ilaahay inuu ku dayduu doonaya wuxuu sameeyena bal uu arko hadduu doonayana inuu wax weydiiyo hadduu dadkii ku dhex jirana inta ku dhow mooye intii kale uma muuqanayso haddaba si ay dadku u arkaan oo ay weydiiyaan oo bal maalan dadkii uga dhex muuqdo dadkiina isagay ku dayanayaan isagaana yidhiba khuduu canii manaasikakume taas buu rasuulka ilaahi ciladaas buu ugu dawaafay oo xaajo iyo baahi meesha keentay bal taasba weeye ibnu xadiidku isagoo dhanna waa wax dambeeyo kitaabka ku dambeeye laakiin xadiid kale oo mawsuulu inoo keenaya wuxuu yihi xadaanaa cabdullaahi bni yuusufa qaala ahbaranaa maalikum عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت أنها قالت bal waxaa laga yaabaa dee inaan ninka inaan imika laga yaabaa barhkiin kuba joogsada moxamed ibnu cabdiraxmaan ibnu nowfal inuu yahay imika ma tarjamaynaya waa nin taabiciya adugu bal waxa weeye in dambe oo taabiciinta yaryarayda kolley waxa aada looguma yaqaana yatiimu curwa waa nin reer baniaasadee curwaya isla reer ahaayeen kutubta dhexdaana inooguma suganoo u yimaadana kolkol isagoon magaciisuba jirine laakiin yatiimu curwa mala waa soo koriya ama dee kolley kafaaladiisii wax buu lahaaye curwo yatiimkiisii looba yaqaanee laakiin waa nin hiqaatu ruwaad kaba mida kutubta lixdaa rijaasheeda kaba mida yatiimu curwa can zaynab binti abi salamata can ummi salamata markaa maxamed iyo curwana waa taabiciin zaynab iyo hooyadeedna waa saxaabadii laba saxaabi oo kala warinaya laba taabici baa xadiidka inoogu wada sugan qaalat waxay tihi umu salama shakawtu waxaan uga cawday oon u sheegtay ilaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam anii ashtaki inaan xanuunsanayo waan xanuunsanayay dee waana la dawaafayay markaa kolleed waxaan filaya waa dawaafkii dambe dawaafulwadaaci baabay ahayd qaala wuxuu yidhi duufii dawaaf min waraai innaasi waayo waxaan u leenahay dawaafkaas waayo dawaafkii rasuulka ilaahay uu dawaafay markaa salaaddii subax iyo waqtiyadaa ma joogin xaramka muu joogin habeen maalintii dee dawaafilifaado uu dawaafaya xajkiisiiya duufii dawaaf min waraai innaasi dadka gadaashooda ujeedadu halkan dadka kaba dambaysa ee masjidka un kaba midasa usoogu soo wareego ku dawaaf bal xalaanti raakibatan adoo wax fuushan oo dee iyadii way xanuunsanaysaa dawaafkiina waa ku culus yahay iska fuul buuri raaxiladaadoo laakiin dadkaa soo dhexgelin xagga dambe ee dadka ka dambaysa si aanay de dadkii waxaan aanay bal matalan ama raaxiladan iyo daabadan aanay dhibi uga soo gaadhin saas yeel baa rasuulka ilah yidhi markaasaa maxay tihi fa dufta waa dawaafay wa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam alxaal rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam ilaa jambilbeyti aqalka dhinaciisa waa kacbada uu ku tukanayo yusalli uu tukanayo ilaa jambilbeyti wa yaqra-u aqraya bituuri wa kitaabi mastuur oo wuxuu aqriyayey suuratu duur buu aqriyayey isagoo aqalka dhinaca ama kacbada dhinaceeda kuma sugan iyadna markaa way dawaafaysay oo dawaafkeedii dadkii waabay tukanayeen markaa ciday kulmay dadkiina way ka wada dambaysaa markaasay bal kolley dawaafka iyo wixii kuma tacalluqsani dee baabkiisii ama kitaabkiisibaa dambeeye xadiidka maxaa uu baabaystay neefkeeda raaxiladii ama awr ha noqotay ama hale oo la soo geliyo masjidkii xaajo daraaddeed maanta xaajada iyada xanuunkeedan bay ahayd oo ay uguba dawaafaysay rasuulka ilaahayna ciladaan sheegnay buu uguba dawaafay bal taasba weeye waa jawaaskeed ruux waa ku dawaafi karaa bal markaa laakiin maxaa jira uun waa masjid walow waqtigaas dee intan kolley aqlada unbaaba u dayr ahayd ee masjid gaaroo dhisan aanu jiraan kacbada hareerteedii lakiin waa masjidkii bay kaba mid yihiin dee kacbadii waata neefkeeda lasoo geliyey isagiina wuxuu leeyahy masjidba wuxuu baabaysayba masjidkii haddii lasoo geliyo bal kolley waa masale inoo horeysay oo ah waxyaalahan hilibkooda la cunaa kaadidoodan iyo saalidoodan ee kolley aamin lagama aha intaa inuu saaloodo ama kaadiba ay kaba timaado masjidkiina weeye maxaa xukunka kaadidootay haddii la idhaha waa daahir waanase in badan oo ahlucilmi ka mida qowlkooda iyo waxaa hilibkooda la cunayo in markaa masjidkii dee dhibi uguma sugna oo shaygani nijaas maaho daahir buu noqonayaa bal taasba weeye waana dee kolley aimadaa kale markaa jawaabiyo taas uma baahnaba qolooyinka iyagu waxa weeye leh waa nijaas oo kale kaadiisa iyo saaladiisu kolley masjidkii in la soo geliyo waxay kuba xidhnaanaysaa uun talwiidkiisii miyaa laga aamiyey mise lagama aaminahaa haddii nijaas inay kaba timaado dee iyaga markaa agtooda la eego aamin lagama yahay dee dhibi ma jirto haddii laakiin taa aan lagaba aamin ahayn marka iyada waxay noqonaysaa in lagaba dhowro laakiin bal waxaan leenahay markaan idhaahno waxaa hilibkooda la cunayaa fadalaadkoodu daahir weeye ishkaal kale ma jiro oo halkan ishkaal inoogama imanayo iyo isweydiin laba isiraa seebaa masjid loo soo gelinaya neef walow aynu aragnay dee in masjidkii xataa saxarkii laga dhowrayo oo kaadidan iyo haddii aan saaladan aynaan odrhan imanka waa nijaasba laakiin wixii dee laga nadiifinaya ayay ka mid noqonaysaa lagaba dhowrayo dee kolley laguma daynayo oo dee ro- markaa taase laakiin sideedii kale ayaanay dee nijaasba u ahayn marka taa la yidhaaho markaa xaggaas dee jawaaskeeda waa inooguma sugan yahin qolooyin kalena jawaabtoodu kolley taasay noqonaysaa baab buu inoo dhigtay kolley waa baabkan baan ya raacinaya baabun waa tarjamo aan lahayn ama baab aan wax tarjamo leh aanay jirinba dee waxaanan hore u soo maray marka saasoo kale baabu u dhigto waa fasalkii hore kaba mida laakiin xadiidka inoo soo waday calaaqa lamaba laha marka wuxuu leeyahay xaafid waxaaba dhici karta laga yaaba inuu meesha baneeyey oo dee banayntaa uu baneeyey bal isagoo doonaya tarjamo inuu kuba qoro dee waxaabay ahaan laydba masaajidka oo waqtiyada mugdiyada loo socdaa fadliga leediyo umuuro saasaaba la qori kari laaye inay dee meeshii un sii uu kuba daayey baa suurtagaloo meeshii oo dee ama cid kale ay dee faraaqan kuma buuxisay laakiin maka halkan waa tarjamo baab keliye xadiid kale un weeyaan oo aan baabkan kuba xidhnayn xadaثna mxamed bn muثanى qaala xadaثna mucaadi bn hishaam qaala xadaثanii abi can qataadata qaala xadaثana anasu qataada yidhi anas baa noo waramay oo wuxuu noogu waramay ana rajulayni laba nin oo min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay asxaabtiisa kaba mida ansaar bay labaduba ahaayeen usayd ibnu xudayr iyo cabaad ibnu bashir ayay ahaayeen labadani ayaa kharajaa baxay min cindi nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisay kaba baxeen fii leylatin habeen mudlimatin gudcur ah kolley way ku raageen rasuulka ilaahay dee halkay la joogeenna masjidkay ahaydba sabuu abwaabtii masaajidda horta munaasab ay u tahay fadliga waqtiyada mugdiyada laba socdoe dee loo socdoba masaajidiyana kolley axaadiid kalaba inoogaba timi sida xadiidka ahaa bashir ilmashaa'ina fi dulam ila lmasaajidi binuuri taami yowma alqiyaama abu daawuudi ay wariyeen bal marka haddaba rasuulka ilaahay bay waqti dambe kaba baxeen agtiisii bay ka tegeen guryahoodii bay ku socdaan iyaguna ma aha reer bani najaarkii degaankan masjidka iyaga xaafadahoodu ay ahaayeen waa reer awsoo way ka yar durugsanaayeen waa diyaartii bal maalan aws bay kuma socdeen haddaba fii leylatin dulma wa macahumaa walxal macahumaa macooda toosh ma wataan wax kalena habeenkiina dee waa iftiin kalena ma jiro waa gudcur haddaba waxaa macooda ahaa oo dee hortoodii dariiqii u iftiiminayay mitlulmisbaaxayne wax laba laambadood oo kale oo yudiicaani iftiimaya bayna aydiihimaa iyaga hortooda macnaa waxa weeyaan dariiqii bay u iftiiminayeen waa karaamo rasuulka ilaahayna mucjisay u taho dee tabacii ay rasuulka ilaahay raaceen ay rumeeyeen wixii uu la yimi ay qaateen bay tan ku muteeno mucjisa karaamaadkan ummadda kaba muuqdee badan ee jira ee awliyada ay leeyihiin rasuulka ilaahayna mucjisay u tahay haddaanay isaga raacin tan may heleen oo laguma karaameeyeen waa rumayntiiyo raacitaanka iyagiina maxay karaamay uba ahaydba haddaba markaasay iyaga hortooday u iftiiminayeen falama ftaraqa intii hore way wada socdeenoo waa laba misbaax markay kala tegeenna dee guryahoodii iyo dariiqadii ay kala baydheenna saara waxaa noqday maca kulli waaxidin mid kastoo minhumaa labadoodii kaba mida waaxidu misbax labadii de marka hore laba misbaax baaba jiree wax dee misbaaxoo kale oo iftiina ayaa mid kastaba hortiisii u iftiiminayay xataa ataa ahlahu ilaa gurigiisii yimaad bal waxaan leenahay waa karaamo weyn rasuulka ilaahayna mucjiso waa sheekhuna raximahu llahu tacaala kitaabu lmanaaqib buu ku keeni doonaa ee imanka halkan waa masaajida iyo socodka waqtiyada dulmada loo soconayo taasi dee aakhiro waatan oo xadiidkaasi uu kuba yimi nuur dhan in dadkaa laba siinayo adduunyadiina waatan looguma soo dedejiyey labadan saxaabi baabulkhawkhati walmumari fi lmasjid wallah subxana wa tacala cala aclam